ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ugu soo xiray tababar ku saabsan diblomaasiyadda oo soconaya muddo saddex toddobaad ah toban danjire oo dhowaan ay ansixiyeen golaha wasiirada soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa kula dardaarmay danjirayaasha cusub in iyaga oo khibradooda adeegsanaya ay wax weyn ka bedelaan muuqaalka siyaasadeed ee soomaaliya islamarkaana ay dalkeena u abuuraan saaxiibo wanaagsan oo siyaasadeed annaga waxaan u baahannahay saaxiibo inaan yeelano ayaan u baahannahay oo meesha ugu weyn oo dalkeenu u baahan yahay ah runtii waxaynu u baahannahay siyaasaddeenu inay ku dhisnaato soomaali dunida heshiisla ah soomaali aan caraysnayn oan xanaaqsanayn oo aan caatifad ku shaqaynayn iyo emotional ahayn soomaali danteeda ka shaqaynaysa ayaynu u baahannahay oo maxaan ku dhahaa siyaasaddeedu ay tahay siyaasad qabow oo degan oo danaheeda ku dhisan oo oo oo oo caqli iyo xikmad ku dhisan laakiin caatifad aan ku dhisnayn maxaa jira siyaasad ari arrimidbadeed marna laguma dhisi karo caatifad laguma dhisi karo waxyaabaha innaga inoo ah waa inaan leenahay waxyaabo aan laga hadli karin oo lama aan lagama taabtaana iyo waxyaabo laga yaabo in negotiationka ay galaan laakiin waxyaabahaan laga taaban karin haddastan aynu inagu haysto kala ka mid ah waddankeenna unitygeenna iyo sovereigntigeenna iyo territorial integritygeennu waa lama taabtaan meel laga hadli kara ma aha ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo shahaadooyin guddoonsiiyey danjirayaasha ayaa ku bogaadiyey macadka diblomaasiyadda iyo tababarka ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya kaalinta uu ka qaatay kor u qaadidda aqoonta iyo diblomaasiyiinta soomaaliyeed